coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye konton iyo saddex kun shan boqol toddobaatan iyo sideed ruux baa hadda cudurkaas qaba shalay keliya waxaa geeriyootay toddoba boqol sagaashan iyo saddex ruux shala keliya waxaa cudurkaas lagu arkay lix kun shan boqol konton iyo toddoba ruux baa shala keliya waxa keliya oo bositifeka oo shala dhacay waxa weeye dadkii geeriyooday waxaa ka batay dadkii caafimaaday nambarka caafimaadayna waa sagaal boqol afartan iyo saddex ruux marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waad qiyaasi kadhaa dhibaatada ay noqon karto iyo problemka oo cuqdal nafsiga ah oo ay ku keeni kadho waddan hal maalin gudaheed intaasoo ruux uu dhimatay intaasoo ruuxna uu cudur ku dhacay marka hadda banik baa lagu jiraa meelaha uu arrimahanu ka socdaana waa meelaha waddanka halbowlaha dhaqaalaha waddanka weyn marka dowladda talyaaniga maxay ku macnaynaysaa tiradan sidaas usoo taraysa ee dadka uu ku dhacaya iyo dadka u geeriyoonaya coronavirus dowladdu ma ka hadlaysaa oo ma sheegaysaa waxa ay arrintani u xakamayn laadahay waxaan waxaas haynba lagama hadlo akhbaarta waddankan oo dhan hadda markaan waxay ku saabsan tahay covid dishanove oo iyo corona coronavirus hadba midka loo yaqaano waxaan waxaas ahaynba lagama hadlo marka waddanka waxaa lagu leeyahay dagaal buu ku jiraa dagaalkaasna wuxuu kula jiraa maxay dhahen cadow aan loo jeedin askartii ciidankiibaa meel kasta lagu daadiyey booliskiibaa meel kasta lagu daadiyey garabinyeeriibaa meeshii lagu daadiyey waddanka hadda reservistayaashii waxaa loo wacay dowladdu u waceen wax alla wixii dhakhaatiirahayo gobolada kale ku noolaa inay soo gurmadaan toddoba kun oo dhakhtar baa shala keliya oo talyaaniga goboladiis oo dhan isi soo diiwaangelisay oo voluntary ah inay gobolka lombardia iyo milano u shaqo tagaan maantay waxaa soo degahaya maxay deen konton iyo labo dhakhtar oo kuubaana oo iyaguna isbitaal weyn oo sidii ay kuwii chinesku dhiseen oo oo maxay deen weyn oo la dhisayo oo bay cremona magaalo la yidhaahdo ay ka qayb galhayaan oo inay ka shaqo galaan dadkii oo dhan baa loo yeeray dowladdii dadkii oo dhan waxaa la wixii dhaqaalo iyo xoog iyo tabar laayay halkaasaa la geliyay laakiin cudurkan aad iyo aad buu u faafay si ayna filanayn bay u faafeen weliba waxay la yaaban yihiin cudurku waa dilaa weeye waxa weeye dadka u dhimanahaya tiradiisa iyo dawada lagu samaynahayo sida aysan resultigii looga rabay aysan u keenayn waa waxa maaragtay mucjisada ah oo kale oo ka mid a waxaa kaloo jira dhakhaatiirtii laftirkoodii yaa qayb badan oo ka mid a ay ku dhacay cudur waxaad sheegtay in dalka ciidamo lagu daadiyey maxaa ciidamada loogu baahan yahay waxaa looga baahan yahay sow ciidamadu inay xaqiijiyaan security-gii oo oo maxaa ideen ay security-ga xaqiijiyaan waxay kaloo samaynayaan maydadkii la duughayey maydadkii abayo dadka cudurka marka qofka gurigiisa la seexiyo dadkiisu ma raaci karaan dadkii ma u tegay dadkii qofkii cudur layska qaadahayuu qabaa qofkaagii adiga baabuur baa lagaaga qaadahaya isbitaal baa loo qaadahaya mar dambe dig dambe uma aad arkaysid waxaa la gelahayaa meel karantiinaha la gelinaya qofku wuxuu dhimanaya isagoo miyir qabaa lagu leeyahay oo aan dadkiisiina u tegi karin asaguna u tegi karin lanana hadal siin karin buu dhimanaya markuu qofku dhinto askartu dadkay aruurinaysaa maydkana waa tuuraysaa waa gubaysaa kuwa kalena waa ka celinaysaa mideeda kale magaaladii cidna ma marayso qof ma marahayo waxa banaanka marahaya waa dadkii homeleskaayo on guryaha lahayn ama dad tuugaan marka waa in security-ga magaaladana la xaqiijiyo dadkana lagu wacyigeliyo baabuur baa magaalada dhex maraysa oo uu ku xiran yahay microfon oo dhahaysa dadka guryihiina jooga waxaa la rabaa in dadka guryaha lagu xakameeyo waxaad ka warantaa marka guud ahaan gobolada dalka talyaaniga oo dhan xanuunka ma ku faafay mise weli gobollo qaar buu ku xakamaysan yahay gobolada waa laga helhelay qaar badan laakiin wuxuu u badan yahay noorabku u badan yahay gobo goboladan southka iyo napoli iyo waa laga helay adigu shan boqol oo qof iyo doelaha ka jaaray laakiin giddigood waa dad nooradka ka yimid roomadan waa laga helay laakiin laba boqol iyo laba boqol iyo ijaarahaya waa laga helhelay laakiin waa dad ardadii iyo dad shaqaalaha ahaa iyo dadkii markii nooradka iyo milaano bandowga lagu soo rogahayay ardadii jaamacadihii la xiray kuwii sawdka ka yimid oo jaamacadaha nooradka dhiganayay ardadii iyagoo qandhadii qabta yay tareenadii ugu dambeeyey bandowgu intuuna dhicin soo wada dhiceen way soo carareen ardadiyada waxay tageen sawdkan tegey qaar baa marka waaridkood guryahoodii inta u tegey cudurkii ku riday adigoo cunugaagu hadduu magaalo kala jiro oo magaalada la xiraayo jaamacaddii laga xiray waarid baa tahay kaalay kaalay ii imow baad leedahay cunugii reerkiibu u tegay cudur buu ku rid marka ama gabadhii ama wiilkii marka dad saasa waa jiraan laakiin sida uu ugu faafsan yahay oo oo oo milano iyo northkan iyo biomonte torino iyo hadda uu ugu sii faafayo halkan ma aha ba ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa xalayto bartiisa facebooka wuxuu soo dhigay video uu soo duubay horta kow waxaa la sameeyey sharci cusub oo maantayto wadanka dhan lagu xirahayo wax aii aan xasaasi ka ahayn meesha joornaalka laga soo gato meesha daawada laga soo gato meesha cuntada laga soo gato wax oo maxaahaydeen iyo meesha sigaarka laga soo gato na waa furan tahay oo oo electronic ah wax aan ka ahayn intaas oo waxaan xasaasi ahayn oo dhan baa la xiray dadkana waxaa lagu casuumay inay guryahooda wada joogaan jandiilooyinkii la aadi jiro oo lagu socon jiray iyo sboortigii waa la joojiyey wax guriga kasoo bixi kara ma jiraan baa la yiri qofkii guriga kasoo baxana waxaa lagu ridahayaa oo shuruucdaas daba mara amar adag oo oo xeer dembiyadaha lagu ridahaya waxaa kaloo uu sheegay nin asaga ilaaladiisa kamida in laga helay coronavirus oo hadda karantiin la geliyey laakiin wuxuu sheegay isagana in dhacaankii laga qaaday oo laakiin uu negative noqday oo waxba laga helin laakiin wuxuu yidhi ninkaas isaga baabuurkiisa ma soo kori jirin baabuurka ka dambeeyuu saaraan jiray laakiin wiiggii ugu dambeeyey wax soosoo xiriirow ninkaas uu la yeeshay ma jiro laakiin nin ilaaladiisa u dhow ka mid ah ra-iisul wasaaraha talyaaniga yaa shalayto coronavirus laga helo